بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu ku soo jiray bilowgii kitaabkii ictiqaadka ku saabsanaaye ismaaciili masaa'il ictiqaadka iyo sifaadka ilaahay ku saabsan ayaanaynu soo maray oo inoogu dambeeyey intaynaan casharka cusub bilaabin waxaynu waxoogay sii yaro raacinaynaa dhowr masalo iyo qawaacid ku saabsan sifaadka ilaahay inagoo si kooban u sheegayna masalada koowaad waxay tahay alimaanu bisifaati اllahi tacaala min alimaani biاllah wa huwa axadu arkaani اliimaan asita rumaynta sifaadka ilaahay la rumeeyaa waxay ka mid tahay oo ay soo gelaysaa rumaynta ilaahay la rumaynayo ilaahay in la rumeeyaana arkaanta iimaanka midka ugu horeeyo weeye marka marka la leeyahay an tu'mina billaah rumaynta ilaahay bay ka mid tahay in asmaadiisa iyo sifaadkiisa la rumeeyo halkaa kolkaa waxay nooga muuqanaysa ikhwaani ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay alimaanu bisifaat illaah masalada labaad waxay tahay ilaahay jala wacalaa sifooyinkiisu waa min alumuuri alghaybiya waxay ka mid yihiin arrimaha haybka ah ee inaga maqan sidaa awgeed baa waxa waajib ku ah qofku inuu rumeeyo isagoo kala baxaya ama raacaya nusuusta soo aroortay ee kitaabka iyo sunnada mar haddii ay hayb tahay iyo wax inaga maqan wax caqliga iyo rayiga oo keliya aynu ku garan karaa maaha daliil bay u baahan tahay ahlulcilmiga qaarkood waxay ka cabiraan asmaau llahi wa sifaatuhu tawqiifiya ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisu waa tawqiifiya waa mid naska ku dultaagan naska ayuunbaa loo cuskanaya sidaa awgeed baa waxaa ka soo aroorta alimaamu axmed inuu yidhi laa yuusafu allahu ila bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuuluh laa yutajaawazu alqur'aanu walxadiid ilaahay wuxuu isku sifeeyey ama rasuulkiisu ku sifeeyey sala allahu calayhi wasalama ayuunbaa lagu sifaynayaa qur-aanka iyo xadiidkana la dhaafi maayo masaladaasina adilo badan bay leedahay adiladeeduna waa mashhuur weeye wax ka midana wuyna soo maray ilaahay jala wacalaa daliil la-aan in sifo la yskaga sifeeyo oo sifo aan daliil loo hayn in lagu sheego oo sifo looga dhigo ama magacaan daliil loo haynin lagu magacaabo oo magac looga dhigaana ilxaadka ayay ka mid tahay masalada saddexaad waxay tahay yajibu ijraau nusuusi calaa daahiriha ila lidaliil waxaa waajiba nusuusta kitaabka iyo sunnada guud ahaan gaar ahaan nusuustan ku soo aroortay sifaadka ilaahay daahirkeeda iyo sidaa ka muuqata in lagu socodsiiyo ilaa lidaliil daliil in la hayo mooyaane daahirka iyo sidaa ay ku muuqaalka dheer tahay ka duwaaya in daliil la helo mooyaane oo waxaa la yaqaanaa oo culimmada muslimiintu isla ogol yihiin nusuusta in daahirkeeda lagu socodsiinayo daliil la-aan haddaan daliil macni waxa weeye jirin abwaabta kale ee cilmiga baabu ahaara baabu salaa kitaabu lxaj kitaabu lmucaamalaat iyo meelaha kaleba sidaasoo kalea nusuusta ku soo aroortay sifaadka ilaahay jala wacalaana ay tahay in loogu socodsiiyo daahirkeeda sidaa awgeed baa ariiqadaasi ayay markaa salafku dhammaantood mareen oo isku waafaqeen cid salafkii ka mid ahoo baal martayna ma jirto in badan baana madhabkooda iyo aqwaashooda ahlulcilmigu ay soo rareen tambiiha afraad waxa uu yahay ikhwaani marka sheekhu uu yidhi ilaahay jala wacalaa wuxuu isku sifeeyey ayaa lagu sifaynayaa ama rasuulkiisu ku sifeeyey waxaa soo gelaya cumuumka noocaasi ah sifaadkiisa oo dhan sida sifaadka daatiga ah ee macnawiga ah iyo kuwa khabariga ahba iyo sifaadka ficliga ah sifaadka daatiga ah waxaa markaa macnaheedu uu yahay asifaatu alatii laa tanfaku can illaah ama alatii lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha walaa tatacalaqu bimashii'atih waa sifaadka ilaahay weligiiba uu ku sifaysnaanayo horena ugu sifaysnaa dibna uu ugu sifaysnaanayo mashiicadiisa iyo doonistiisana aan ku tacalluqin sifaadkaasi markaa daatiga ahi waa laba nooc sifaatulmacaani baa bar laydhaa sida xayaatada iyo cilmiga iyo qudrada iyo xikmada iyo wixii la mid a waa sifaat daatiya oo sifaat macnawiya ah haddana ama sifaat lmacaaniiba iyo sifaat khabari ah sifaat daatiyatu khabariya waa sida yadaynka iyo wejiga iyo caynaynka iyo saaqa iyo rijliga iyo sifaadka caynkaasi ah ee badidooda aynu soo maray sifaadka ficliga ah maxaa looga jeedaa waa hiy alatii tatacalaqu bimashiiati illaah waa sifaadka ilaahay jala wacalaa doonistiisa iyo mashiicadiisa la xidhiidha ee goortuu doono uu sameeyo siduu doonana uu sameeyo iyaduna laba qaybood bay u qaybsantaa sifaatun lahaa sababun macluumun lana milu ridaa sifaad sabab aynu garanayna leh sida alridaa oo kale oo ilaahay jala wacalaa sifaadkiisa ficliga ah waxaa ka mid a inuu raalli noqdo waynu garanaynaa waxaa jirta waxyaabo ilaahay jala wacalaa raalli ahaanshihiisa keena oo nusuusta kitaabka iyo sunnada ku soo arooray wa sifaatu laysa lahaa sababun macluumun lana milu nusuul iyo sifaat sabab inagu aynu garanayna aan lahayn sida nusuulka oo kale ina allaha yanzilu kula leylati ila samaai dunya xiina yabqa uluu leyl aakhir xadiidka inoo iman doona ama masalada inoo iman doonto horena aynu aragnay markaa taqsiimaadka noocaasay ahlulcilmigu sheegaan waana iska min baabi tawdiixun wailaa qaacidaa jirta cinda ahli sunna qaacidadaas waxa weeye sifaatka ilaahay dhammaantood waa isku wado ama sifaat daati ah ha noqdaan ama sifaat lmacaani ama sifaat khabari ah ama sifaat ficli ah sifaatka ilaahay jala wacalaa dhammaantood waa isku wado waa la wada sugayaa waa la wada rumaynayaa min hayri taxriifin walaa tactiili wamin hayri takyiifin walaa tamiil masalada shanaad waxay tahay sifaat ullaahi muxkamatun macnan wa mutashaabihatun kayfiya sifaadka ilaahay jala wacalaa marka laega xagga macnaha waa muxkam weeyi oo macaanideedu waa kuwa cad waayo qur-aanka iyo xadiidkay ku soo aroortay sidaynu garanayna labaduba luuqa carbeed oo cad bay ku soo arooreen markaa macnaheeda waa la garanaya laakiin marka laega xagga kayfkooda iyo qaabkooda waa mutashaabiha waxa weeyaan markaa kayfkooda ma garanayno salafkuna ridwaan ullaahi calayhim way yaqaaneen macaanida sifaadka ilaahay way yaqaaneen weliba may aqoonoo keliya waanay sugi jireen mufawidana salafku may ahayn mufawida imanka mufawidada la yidhaahda inu arki doonana salafku may ahayn taana waxyaaba ayna tusaayo waxaa ka mid a hadalkii alimaamu maalik aynu horena usoo aragnay alistiwaau macluumun waalkayfu majhuulu waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca istiwaagu waa macluum buu yidhi ay macluumu lmacna macnihiisu waa miduu macluum yahay oo la garanayo waayo jaaa bilisaanin carabiyin mubiin waa tahay laakiin kayfka majhuulaho ay majhuulun lanaa buu uga jeedaa inagaan garanahayn innaga haddaynu nahay addoommaha ayaan garanahayn in la rumeeyaana waa waajib in kayfiyada laysweydiiyaana waa bidca weeye cidda haddaba sheegata dariiqa ahlu sunnuhu inuu ahaa tafwiid oo marka la joogo nusuusta sifaadka ilaahay ka waramaysa salafku ay akhrii jireenuun macnaheedana aanay aqoonin siina dhexgeli jirin macnayn jirin ya ina madhabka salafku sida ahaa cidda sheegataa waxa weeye waa khaa waa qalad aada iyo aada u weyn weeye salafku mufawido may ahayn ciddaasina waxay ku dhacday saddex arrinoo khatara ayay ku dhacday arinka koobaad ee ay ku dhacday aljahlu bimadhabi salaf madhabkii salafka iyo ariiqoodii baabka sifaatka ilaahay bay jahli kaga jirtaayoo been ka sheegtay waay oo qofka sidaa li madhabkii salafka ma garanayo weeye qodobka labaadi waa tajhiiluhu lahum in madhabkii lagu jahli xukumo oo waxa weeyaan markaa la idhaahdo nusuusta aadka u badan marka la eego kitaabka iyo sunnada nusuusta sheegaysa sifaadka ilaahay aad bay ugu badantah way soo noqnoqonaysaa marka nusuusta farahaale may garanayne way iska akhrii jireenuun waxaanay macnihiisaba aqoonin ya in sidaa la idhaabaa ka dhalanaysa taasina waa baail saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim raggii rag ahaa raggii cilmiga badnaa taabiciintii fuqahadii toddobada ahay ya a'imadii islaamka ee diinkan weeleeyey in lagu jahli xukumo ayaa ka dhalanaysa taasina waxa weeye waa jariimo iyo gaf aad iyo aada u weyn weeyaan sidee loo odhanayaa ama loo odhan karaa baabkii diinta ugu muhiimsanaa diinta baabka ugu muhiimsan ma taqaanaa waa baabu macrifat illaahi weeyi waa baabkaa ku saabsan ilaahay garashadiisa asmaadiisa sifaadkiisa afcaashiisa sooma aragtaan waa baabkaa baabka ugu muhiimsani iyadoo aynu garanayna abwaabta kale diinta siday u yaqaaneen hadday tahay baabu ahaara iyo hadday tahay baabu salaa iyo hadday tahay abwaabta kale ee kala duwan ee cibaadaadka iyo mucaamalaadka iyo wixii la mid a sidee loo odhan karaa baabkii diinta ugu muhiimsanaa ugu weynaa mabay garanaynoo jahli bay kaga jireen jariimada saddexaad ee ay ciddaasi ku dhacday waa alkadibu calayhim salafkii bay ku been abuurata oo waxaanay qabin bay markaa u nisbaysay oo a madhab uga dhigta calaa kulli xaal markaa salafku macaanida nusuusta sifaatka way yaqaaneen waanay sugayeen mufawidana may ahayn arinta lixaad waxay tahay alqowlu fi sifaati farcun can alkalaami fi daat alkalaamu fi sifaati farcun can alkalaami fi daat hadalka sifaatka ilaahay laga hadlaa wuxuu farac ka yahay hadalka daatada ilaahay laga hadlo waay qaacido kalaa jirta oo taa iyaduna ka sii hoosaysa oo ka sii dhalanaysa oo ah alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fi lbacdi alaakhar hadalka sifaadka ilaahay qaar ka mida laga hadlaa waa kalqowli fi lbacdi alaakhir hadalka kuwa kale ama barh kale laga hadlaayo ayuu la mid yahay haddaynu qaacidada hore soo qaadanno ilaahay jala wacalaa daatadiisu waxaynu garanaynaa inay sugan tahay oo daato ilaahay uu leeyahay kayfkeeda iyo qaabkeeda ma garanayno sidaasoo kalea sifaatka ilaahayna jala wacalaa waynu sugaynaa ee nusuusta ku soo arooray macaanidooda waynu sugaynaa laakiin kayfkooda garan mayno qaacidada labaadna waxay sheegaysaa sifaatka ilaahay isku si unbaa looga hadlaya isku meelunbaa la wada marinaya waa in la wada sugo dhammaantood sida dariiqada ahlusunnuhu ay tahay qaar ahlulbaailka ka midna waabay wada diideen oo bannaankaasay istaageen oo tactiilkaa ayay ku fogaadeen firaqa qaar ka mid ah waa shaacirada iyo maaturidiyadii ay ka mid yihiin ayaa waxay idhaahdeen sifaatkii qaar ka mid a ayaanu sugaynaa oo in yar ah weliba intii badnaydna way diideen kuwaa waxaa la odhanayaa alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fi lbacdi alaakhar hadalka sifaatka ilaahay barh ka mida laga hadlee laga idhaahdaa wuxuu la mid yahay hadalkaa inta kale laga odhanayo oo sifaatka ilaahay jala wacalaa cidda barh ka mida sugta waxa ku laazimaysa inta kale inaynu sugo sooma aragtid hal sifa haddaad sugto laba haddaad sugto toban haddaad sugto waxa kugu laazimaya he inaad inta kalena sugto haddii kale tanaaqud baad ku dhacaysa waayo waxaa lagu odhanayaa sifadanna allaale tan kalena ilaahay baa lehe maxaad tanna ku sugtay tanna ku diiday maxaad ku kala farisay maxaad ku kala saartay ee tanna ku sugtay eed ku soo dhaweysatay tanna aad ku diideed meesha kaga saartay waay weliba waynu sii arki doonaa insha alla taa faahfaahinteeda labada asalee dambena ahlulcilmiga sheegay waxaa ka mid a shaykhulislaam oo risaalada la ydhaha tadmuriya buu ku sheegay keyrkiina way sheegeen sida alkhaiibu lbaqdaadi iyo weliba keyrkood masalada toddobaad waxay tahay ahlu sunnati fii baabi sifaati wasatun bayna almucailati walmushabiha aw almumaila ahlu sunnuhu baabka sifaatka marka la joogo waxay wasat u yihiin nimanka la ydhaahdo marka mucailada iyo mumailada mucailadu waa kuwa sifaatka ilaahay wada diidan ama bar ka mida diidan mumailaduna waa kuwa sifaatka ilaahay sugaya laakiin ta makhluuq ayay la mid tahay leh ee tamiilka iyo tashbiiha ku kordhiye weeye ahlu sunnuhu mucailana ma aha mumailana maaha mucailo ma aha oo sifaatka ilaahay iyo asmaadiisa ma diidane way sugayaan mumailana ma aha oo waxay leeyihiin sifaatka ilaahay taliiqu bijalaalihi wacadamatihi ilaahay bay u qalantaa ilaahay bay khaas u tahay ya ta makhluuqa la mid ma aha laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir ariiqaasay maraya sidaa awgeed baa waxaa jirta baabkan sifaatka marka la maraayo laba xasano iyo laba sayi'o masalada ayna aada u fahantaan baan jecelahay laba xasano iyo laba sayi'a jira labada xasano ama labada wanaag waxa weeye waa alihbaatu watanziih alihbaatu watanziih alihbaat waa sugista asmaada iyo sifaadka soo arooray ee sugan la sugo iyo atanziih oo macnaheedu uu yahay ilaahay jala wacalaa in laga nasaho laga hufo naqsi iyo dhantaalnaan oo dhan ma fahanteen waayo tanziih llahi jala wacalaa waa xasane sayi-a ma hadde labadaa xasanaa jira waxaa kaloo jira laba sayio labada sayia waa maxay waa sayiatu taciil in la diido sifaadka ilaah iyo asmaadiisa ama bar ka mida la diido ama la wada diidaa waa sayi wey xasane maaha waa sayi sayiatu taciil sayiada labaadna waxa weeye waa sayiatu tamhiil waxaa tamhiilka loo yaqaana in lala yimaado oo lagala mid dhigo sifaadka ilaah iyo tilmaamihiisii wanaagsanaa qiimaha badnaa kuwa makhluuqa lagala mid dhigo ama la idhaha waa kuweenoo kale iyaduna waa sayia wey sayiatu tamhiil haddaba baabkan marka la joogo ahlu sunnuh jamacuu bayna alxasanatayn labadaa xasano labadaba way kulansadeen xasanatu lihbaat iyo xasanatu atanziih wa salimuu min alisaatayn aw min asayiatayn labadaa sayi aynu sheegayno sayiatu tactiil iyo sayiatu tamhiil weeyaane labadaana way ka badbaadeen ma fahanteen sidaa awgeed baa madhabka ahlu sunnuh fi hada albaab waa madhabka xaqa ah ay qof kasta waajib ku tahay inuu waxa weeyaan markaa ku dhago oo gowsdambeedyada uu ku qabsado oo shubaha ahlulbaatilku ay afuufayaan aanay inaba ka liicliicin waana dariiqadii ay mareen rusushii ilaahay jala wacalaa uu soo diray waa siraatu aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaai waasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa marka waxoogay inahaasi waa iska tanbiihaad weeye qaala alimaam alismaaciiliyu raxmat ullaahi calayh walaa yaquuluuna ma odhanayaan ahlu sunnuhu ina asmaa allaahi magacyada ilaahay caza qaalibaha iyo wajalla weynaaye caza isagaa qaalibahoo wajalla weyne kamaa taquuluhu siday odhanaysa almuctasilatu muctasilada iyo waalkhawaariju khawaarijta iyo waawaa'ifu kooxa min ahli lahwaa'i ahlulahwaaga ka midi siday odhanayaan oo kale ma odhanayaan makhluuqatu waa makhluuq ma odhanayaan ha oo intaa dhexe ee ka bilaabmaysa kamaa taquuluhu almuctasilatu waa jumla ictiraadiya weeye oo waxay dhex dhacday isamkii waxa weeyaan markaa ina iyo khabarkeedii hadalkuna wuxuu isu saaran yahay walaa yaquuluuna odhan maayaan ahlu sunnuhu ina asmaa allaahi magacyada ilaahay caza wajalla makhluuqatun waa makhluuq ma odhanayaan magacyada ilaahay waa makhluuq odhan maaya kamaa taquuluhu sidaa arrinkaa u odhanaysa almuctasilatu muctasilada iyo walkhawaariju iyo waawaa'ifu min ahli lahwaa kooxa ahlulahwaaga ka mid nuskhada doctor khumayis sidaasaa ku taalla nuskhada kale ee ardayda badidoodu ay haysato ee jamaal casuun uu taxqiijiye waxaa ku taalla walaa yaquuluuna odhan maayaan ina asmaa allaahi magacyada ilaahay hayrullaahi ilaahay kayrkii weeye cid aan ilaahay ahayn weeye kamaa yaquuluhu lmuctasilatu waalkhawaariju sida ay odhanayaan muctasilada iyo khawaarijta iyo wa awaa'ifu min ahli lahwaa'i kooxa ahlulahwaaga ka mid marka labada cibaarana way kala duwanaanayaan oo cibaarada doctor khumayis macnaheedu wuxuu noqonayaa ahlu sunnuu odhan maayaan asmaada ilaahay waa makhluuq ma odhanayaan nusqadan dambe ee jamaal casuunna ee hadalka ku yaalla macnihiisu waxa weeye ma odhanayaan ahlu sunnuhu asmaada ilaahay waa khayrullahi waa ilaahay cid aan ahayn waa ilaahay cid aan ahayn marka kolley labadaa cibaaro iyo ma hadalka sheekha ku saxa waxay u baahan tahay in maaragtay dee makhtuudaadkiiyo loo noqdo meelihii laga soo naqliyey laakiin labada mas'alo kii la yidhaahdaba waa laba masalo oo isku xidhan oo maaragtay kala dhalanaya bacdu ahlilcilmina ay mareen wey waxa weeye bacdu ahlilbidacna ay mareen bacdu ahlilbidacna ay mareen siday u kala laazimayaan ama u kala dhalanayaanna waxay noqonaysaa qolyaha ahlulbidaca ah ee qaba hadalka ilaahay inuu makhluuq yahay waxa ay markaa ku dareen oo kale magacyadan ilaahay iyaduna waa makhluuq ay qabaan jahmiyada iyo wixii dariiqooda maray asmaada ilaahay waa makhluuqa bay leeyihin magacyada ilaahay hee waa makhluuq si ay ugu suuro gasho inay yidhaahdaan magacyada ilaahay waa makhluuq waxay yidhaahdeen masale ayay kiciyeen masaladaasi waxa weeye ee asmaada ilaahay horta ma ilaahay baa qudhiisiibaa mise waa khayrullaahi ama masalada la yidhaahdo hal ilmusamaa hal ilismu almusamaa aw huwa khayruh magacu ma musamaha ma cidda lagu magacaabay qudhiisiibaa ya mise waa kayrkii markaasaa waxay idhaahdeen maya eh magacu musamaha ma aha eh waxa weeye waa kayrkii sidaa awgeed baa asmaada ilaahay ilaahay maahe waa khayrullaahi weeye waa ilaahay cid aan ahayn wax kasta oon ilaahay ahayna waa makhluuq bay idhahdeen sidaa awgeed asmaada ilaahay waa makhluuqa bartaasay ka soo saareen soo ma aragtid marka labada masalo waa laba masalo oo sidaa isugu xidhan haddaynu ikhwaani soo koobno oo aynu ka horayno tan doctor khumayis asmaada ilaahay jala wacalaa makhluuq ma aha in la yidhaahdo magacyada ilaahay allah alraxmaan alraxiim alcasiiz alxakiim magacyada ilaahay ee sidaas in la yidhahdo waa makhluuqnaa waa arrin aada iyo aada u halisa waxaanay ka mid ahayd arrintaasi arrimahay salafku ku gaalaysiiyeen nimankii jahamiyada la odhan jiray ee masaa'ilkaa qabay waa ta kale eh asmaada ilaahay waxay ku soo arooreen qur-aanka qur-aankuna waa hadalkii ilaahay hadalka ilaahayna waa sifo ka mida sifooyinkiisa sifaadka ilaahayna dhammaantood waa khayru makhluuqa sida samaciisa iyo basarkiisa iyo cilmigiisa iyo qudradiisu aanay makhluuq u ahayn baa kalaamkiisuna makhluuq aan u ahayn wixii kalaamkiisu uu koobsaday waxa weeyaan ma aragtay asmaada ilaahay ah jala wacalaana makhluuq maaha taasi waa taa weeye masalada kale ee isamku ma musamaha maka lagu magacaabay qudhiisa mise waa kayrkii masaladaasi waa masaa'ilka beryo dambe sida aynu sheegayna ay maaragtay ahlulbidacu kiciyeen sidaa awgeed baa ibnu jariir aabari sida ku sugan risaaladiisa la ydhah sariixu sunnaha wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay min alxamaaqaat alxaaditha xamaaqaadka soo dariyey inay tahay buu ku sheegaya khulaasadeeduna waxay tahay dadka qaarkood waxay idhaahdeen isamku waa khayrulmusama jahmiyada iyo muctasilada iyo waman naxaa naxwahum waa khayrulmusama si ay ugu gaadhaan inay idhaahdaan asmaada ilaahay waa makhluuq dadka qaar baa iyaguna waxa weeye waxay idhaahdeen iyagoo doonaya inay kuwaa u jawaabaan bal ilismu huwa almusama isamku waa musamaha qudhiisa waa kan lagu magacaabay qudhiisa ya laakiin sida saxda ah waa inaan labada midnaba la ilaaqin oo in la yidhaahda alismu huwa almusama iyo in la yidhaahda waa khayruhu labada ilaaqba waa khata sida shaykhulislaam raxmat ullaahi calayhi qudhiisuba uu baraarujiyey sida saxda ahina waxay tahay sida nusuusta ku soo aroortay in la yidhahdo alismu lilmusama ya alismu lilmusama haada alismu laka magacan adigaa iskala de waa magacaagii marka lagu yeedho ee la soo hadal qaado adigaa dee dhegta taagayo ama hoy leh nusuustana saasuu ugu soo arooro ilaahay wuxu uhi walilaahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyuu leeyahay soo ma aragtid nusuusta kumay soo aroorina alismu huwa almusama iyo khayrulmusama midnaba ee waxaa ku soo aroortay walilaahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaa lxusna ilaahay magacyuu leeyahy wanaag badan waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam ina lilaahi tiscan tiscatan wa tisciina sman miatan ilaa waaxida man axsaaha dakhala aljanna ina lilaahi ina lilaah ilaahay wuxuu leeyihi markaas sidaasaa fiican masaladaasina ta noocaasi a weeye qaala almualifu raxmat ullaahi calayhi wayuhbituuna waxay sugayaan ahlu sunnuhu ana lahu ilaahay inuu leeyahay wajhan weji inuu leeyahay iyo wa samcan maqal inuu leeyahay iyo wa basaran arag iyo wa cilman ogaal iyo wa qudratan awood iyo wa quwatan xoog iyo wa cizatan ciso iyo wa kalaaman hadal sifaadkaasi ilaahay jala wacalaa inay u sugan yihiin ayay sugayaan ahlu sunnuhu anna lahu wajhan annadaa isamkeedii waa wajhantaa dambe ee mansuubka a weeye khabarkiina lahu jaariya majruurka shibuu jumlaha abuu dhacaya sidaa aragtaana khabarkii baa laga soo horeysiiyey isamkii marka inna iyo anna iyo walaalahood haddii waxa weeyaan khabarkoodu uu yahay eh, jaariya majruur ama daraf uu yahay isamka waa laga soo horreysiin karaa haddii laakiin labadaa midnaba aanu ahayn lagama soo horreysiin karo ibnu maaligu waa ka odhanaya wa- waraaci da tartiiba ila fi ladii kalayta fiiha aw hunaa hayra albadi marka tanna waa halkii ay bannaanayd weeye ilaahay jala wacalaa weji buu leeyahay samac buu leeyahay basar buu leeyahay cilmi buu leeyahay qudro iyo quwo iyo cize iyo kalaam buu leeyahay laa calaa maa yaquuluhu laa calaa ma sidii ma aha yaquuluhu ay odhanayaan ahlu zayqi ay ahlu linxiraafi can ilxaq kuwa xaqa ka leexsan kuwaasoo min almuctasilati muctasile ahaaday iyo wakayrihim kayrkood ahaaday iyo kayrkoodba ahaaday siday odhanayaan ma aha ee waa sida nusuusta ku soo aroorta sidaa awgeed buu ihi walaakiin ha yeeshee kamaa qaala tacaala waa sida ilaahay yidhi jala wacala wayabqaa wajhu rabbika wejiga rabbigaa baa baaqi noqonaya marka mualifku wuxuu inoo tilmaamayaa ee, sifaadkan ilaahay iyo kuwa kaleba inay sugan yihiin siday u sugan yihiinna waa sida ilaahay iyo rasuulkiisu ay dooneen weeye waa sidaa nusuusta ay ugu soo aroortay weeye sida muctasile iyo ahlu sayqa kale ay sheeganayaan ma aha oo maxay sheeganayaan dee waxaynu garanaynaa muctasilada iyo jahmiyada oo kale sifaadka ilaahay inay wada diidayaan oo sifaadka halkan ku yaala iyo kayrkood toona aanay sugayn nusuustan sifaadka sheegaysana waxay ku sallidayaan daaquudkii ta'wiilka ay u bixiyeen ee taxriifka ahaa xaqiiqa ahaan ayay ku sallidayaanoo sidan loogama jeeda sidana looga jeedaa way kula odhanayaan waay wakadalika ashcariye iyo maaturiidiye iyo sifaadka ilaahay badidooday diidayaan sifaadka ay diidayaan nusuusta sheegaysana way taxriifinayaan marka sidaa ahlulbidacu ay ka qabaan ma aha macaanida qaldan iyo taxriifaadka iyagu ay la yimaadeen ay saarayaanna ma aha waa sida nusuusta ay ugu soo aroortay a'immada sunnaduna ay aaminsan yihiin ay mareen weeye sidaa awgeed baa adiladii sifaadkaa uu soo qaatay ayuu adiladoodii halkan inoogu tirinaya horena waynu u soo maray kolkaa waxba kusii dheeraan mayno iska tambiihaad mooyaane aayadda koobaad wuxuu ihi wayabqa waxa baaqi noqonaya wejhu rabbika daatada rabbiga ee wejiga ku sifaysan duljalaali walikraam baa kusii xigtay wejiga duljalaali walikraam jalaalkii ikraamka u saaxiibka waxaa ka horeysay kullu man calayha faan wax kastoo adduunyadan korkeeda ku sugani wuu dhammaanaya adduunyada cidi tegi cidi joogi mayse waa laga tegayaa ilaahay unbaa jala wacalaa baaqi noqonaya aayaddaasi markaa waxay daliil u tahay ihbaatu sifati lwajhi lilaahi jala wacala waxaanay ka mid tahay sifaadka daatiga ah weliba ee khabariga ah bay ka mid tahay aayado badan oo kalena way ku soo aroortay wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabahum biاlghadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajhah ila btiqaaءa wajhi rabihi اlأclىa ibtiqaaءa adigu calaa kuli xaal aayado fara badan bay kusoo ayuu ku soo arooray sifadaasi kusoo aroortay axaadiidta rasuulkana salى اllahu alayhi wasalam way kusoo aroortay oo maxaa ka mid ah xadiidta صifaة lwajhi sheegaysa bal wax ka sheega culima ah maxaa ka xasuusataan fadl xadiidkii markaa saxiixa ahaa saxiixa ku soo arooray markay soo degtay qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyac labadaa horeba rasuulku muxuu ihi acuudu biwajhik acuudu biwajhik aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa ba'sakum wayudiiqa wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin qaala hada ahwan markaa rasuulku sal allahu alayh wasalam wejiga ilaahayna wuu sugay weliba wuu magangalay ma fahante waay nusuus kalena way ku soo aroortay sida xijaabuhu nuur low kashafahu la axraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi xadiidkii kale muslimku warinayay wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi anzalahu ilaahay wuxuu ku soo dejiyey qur-aanka bicilmihi ay multabisan xaalo uu ku dheehan yahay bicilmihi cilmigiisa uu ku dheehan yahay anzalahu ilaahay wuu soo dejiyey bicilmihi multabisan bicilmihi cilmigiisa xaalo uu ku dheehan yahay marka aayaddana waxay daliil u tahay cilmiga ilaahay jalla wacalaa sugista la sugayo qur-aankan kariimka ahina wuxuu ka mid yahay cilmiga ilaahay sooma aragtid waa min cilmihi cilmigana dee sidaynu ognahay ama kutubtii hore aynu kusoo maray waxaa ku soo aroortay adilo aada iyo aada u badan ayay ku soo aroortay wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi walaa yuxiituuna koobi maayaan addoomuhu bishayin shayna koobi maayaanoo min cilmihi ay min macluumihi waxyaabuhuu ilaahay og yahay ahaaday ilaa bimaa shaaa wuxuu doono mooyaane waxyaabaha ilaahay jalla wacalaa uu og yahay intuu isagu doono ayuunbay addoomuhu ka ogaan karaan oo ka koobi karaan soo ma aragtaan waa tafsiir tafsiir labaad wuxuu odhanayaa walaa yuxiituuna koobi maayaan bishayin shay oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mida cilmiga ilaahay ku saabsan daatadiisa asmaadiisa sifaadkiisa cilmiga ilaahay ku saabsan addoomuhu shayna ka koobi maayaan ilaa bimaa shaa wuxuu doono mooyaane ilaa bimaa shaa wuxuu isagu doono ee uu addoomaha u sheega mooyaane sida aayad kale ilaahay ku yidhi walaa yuxiituuna bihi cilma walaa yuxiituuna ku koobi maayaan bihi ay bilaahi alla cilman cilmi ku koobi maayaan waay marka aayaddanna waxay daliilu tahay ilaahay jalla wacalaa cilmigiisa iyo cilmiga ilaahay inaynaan koobi karin aayad kalena ilaahay wuxuu ku yihi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi falilaahi alcizatu jamiica falilaah ilaahay bay u sugnaatay oo iska leh alcizatu cizadu jamiican dhammaanteed cizo oo dhan ilaahay baa iska leh oo ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mid a sifatu lciza magacyadiisana waxaa ka mid a alcasiiz cizadu maxay sheegaysaa waa allaha waxa weeye awoodda badan waa allaha cid walba muquuniye cid walba ka adag waa allaha cidina waxa weeye aanay maaragtay dhibaato iyo waxyeelo iyo wax la mida gaadhsiin karin weeye aayaddaas iyo aayado badanina sifatu lciza ayay daliil u yihiin wa qaala waxaa kaloo rabbi yihi wasamaaa banaynaaha biaydi wasamaaa samadii banaynaaha waxaanu ku dhisnay biaydin ay biquwatin awood baanu ku dhisnay wasamaaa banaynaaha biaydin samada waxaanu ku dhisnay markaa awood iyo quwad baanu ku dhisnay waay aayaddan wuxuu u deliishanayaa sheekhu ihbaatu alquwati lilahi jala wacala waayo biaydin halkan waxaa looga jeedaa ay biquwatin baa looga jeedaa oo sidaa taxqiiqa a haysataan xagga hoose uu ibnu kaiir kaga soo rarayo wuxuu ihi biaydin ay biquwatin qaalahu bnu cabaasin wamujaahidun waqataadatu wathawriyu wagayru waaxidin biquwa salaf badan oo ibnu cabaas ka mid yahay oo ragga kale la tiriya ay ka mid yihiin baa ku fasiray waay marka aayaadka quwada ilaahay tilmaamaya ayay waxa weeye aayaddanina ka mid tahay qaar baa mooday biaydin inay tahay jamcu yad yad oo la jamciyey waxaanay arkeen salafkaoo biaydin ay biquwa ku fasiraya kolkaasay iyagoo waxba iska hubsan intay soo boodeen bay kutubtooda ku qoreen ama meelaha kaga hadaaqeen salafkiioo markaa ay gacmihii ilaahay awilayaanu haynaa ee wax ka dhaha ma garata waxaa lagaga jawaabayaa biaydin maba ahaba jamcu yadba maaha marka horeba jamcu yadba ma ahe waa masder ma fahamte waay oo waa masderu aada yaiidu aydan aada yaiidu aydan haddii la tadciifiyo ama la shadana waa ayada ayada ta'yiidan ma fahamte fa huwa muayidun wa muayadun marka uu xoojiyey sooma nidhaahno markaynu macnaynayno kelmaddaasi waxa weeye waa ficilkaasi caynkaasi a weeye ibnu khusaymina dadka sidaa odhanaya noocaa u fahmay hadal adag buu ka idhaahda marka taasina taa weeye wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi jalla wacala awalam yarow miyaanay ogeyn ee awalam yaclamuu miyaanay ogeyn ana allaha ilaahay aladii allahaasoo khalaqahum abuuray huwa isaguba ashaddu inuu ka daran yahay minhum iyaga xaggooda quwatan xagga awoodda aayadda bilowgeedu maxay ahayd faama caadun fastakbaruu fi lardi wa qaaluu man ashaddu mina quwa nimankii reer caad la odhan jiray baa dhulka isku kibriyey waxaana idhahdeen yaa naga xoog badan yaa naga awood badan markaasaa ilaahay leeya miyaanay ogeyn allihii iyagaba abuuray iyagaa xoogga sheeganaya allihii sii abuuray inuu ka xoog badan yuu ka awood badan yahay miyaanay ogeyn وكانوا بآياتنا يجحدون واية وقال وحكى ربي إن الله إلهي هو الرزاق والله وحرزاق استبدا ذو القوة قوة والله أصاحب كاه المتين الشديد كاه دروي آن لبدنا آيادود وحلق قادنا إياه إثبات صفة القوة لله جل وعلا قوة إلهين كصفة يسيه iyadoo sifaana sidaa aynu arkayno labadan aayadoodba ku aragno way soo aroortay iyadoo isamana way soo aroortay oo magacyada ilaahay waxaa ka mid ah alqawiyu maxaa ka mid ah alqawiyu baa ka mid ah waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay jala wacalaa inuu yahay alrazaaqa sifatu risqi baan u koobsanayaa magacaasi balka alrazaaqa waa facaalo waa siiqatu mubaalaga la ydhaha soo ma aragti waxaana facaal loogu keenay likarati man yarzuquhum cidda waa arsaaqaya aada u badan dadka shimbiraha xayawaanada kala duwan in bad joogta in beri joogta ilaahay jala wacalaa wuxuu arsaaqayo ayaa aada iyo aada u badan marka waa alrazaaqa ayaa qur-aanka ku soo arooray axaadiidtana waxaa ku soo arooray alraasiq soo ma aragti alraasiq baa ku soo arooray oo alraasiq qur-aanka kuma soo aroori lakin axaadiistu ku soo arooray marka labaduba way sugan yihiin alrazaaq iyo alraasiq magacaa marka lala baxaayo cabdurazaq waa in la ydhaha ama cabduraasiq waa in la ydhaha soo ma aragti laakin cabdurisaq ya cabdirisaq waxoogay magacii waynu lahjadayna soo maa alrazaaq iyo alraasiq labadaasuu ku sugan yahay dulquwati waa sifadiio sideedii loo cadeeyey almatinna waa magac ka mida magacyada ilaahay waa ashadiid allah dara wey fahuwa ilaahay tacaalaa sareeye dulcilmi cilmiga ka u saaxiibkaa weeye walquwati awoodda ka u saaxiibkaa weeye xoogga iyo walqudrati awoodda samci maqalka maqalka ilaahayna jala wacalaa waa waxyaabaha la maqlo oo dhan buu koobaya waxa lagu xanshaashaqo ee hoos loo yidhaahdo iyo waxa lagu dhawaaqo waa isugu mid samciisa walbasari ay wa dulbasari aragga ka u saaxiibkaa weeye aragga ilaahayna jala wacalaa wax ka qarsoomaya ayaan jirinba jamiicu lmubsiraat wax alla waxa la arko ayuu koobayaa shay shay ka qarinayaana ma jiro waaya walkalaami ay wadulkalaami hadalka ka u saaxiibkaa weeye uu hadlaa ilaahay jala wacalaa sidaynu marar badan soo maray qur-aankana hadalkiisa ayaabuu ka mid yahay sifatulkalaamna sheekhu si gaaruu uga warami doonaa waaya kama qaala tacaala ay liqowli illaahi tacaala oo kaaftu halkan waxa fiican in tacliiliye laga dhigo waayo kaaftu macaani bay u soo aroortaa macaanideeda waxaa ka mid a ay faa'iidaysa tacliil cilayn sababayn shay la sababaynayo ay faa'iidaysa kama qaala tacaala ay liqowli illaahi tacaala hadalku ilaahay yidhi baa u daliila walitusnaca calaa cayni walitusnaca iyo si lagugu rabeeyo calaa cayni ay calaa xifdi cayni ilaalinta ishayda si lagugu rabeeyo ama waxaad soo qadartaaba calaa ru'yati cayni aragtida ishayda si lagugu rabeeyo waa qisadii nebi muuse calayhi salaam wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi wasnac ilfulka wasnac samee alfulka doonida samee biacyuninaa indhaha iyaga ku samee ay biru'yati acyuninaa aragtida indhaha iyaga ku samee iyo wa waxyina waxyiga iyaga ku samee amarka aanu ku faray waay labada aayadood labadaba waxaa laga qaadanayaa ihbaatu alcaynayni lilaahi jala wacalaa ilaahay inuu indho leeyahay indhaha ilaahayna waa laba weeye labadaa aayadood midna waa la jamciyo biacyunina waa ta dambe ta horena waa la ifraadiyo calaa cayni ismana diideyso oo marka la ifraadiyeyna waa mufrad mudaafo oo cumuum buu faa'iideynayaa marka la jamciyeyna litacdiim baa loo jamciyey ee waxa weeye inay laba ka badan yihiin maaha ahlu sunnuna way ku ijmaaceen in ilaahay jala wacalaa indhihiisu ay laba yihiin ahlulcilmiga qaar kutubtooda ku sheegay inay laba yihiin iyo qaar ijmaacooda soo rarayn labadubana way jiraan waxaana caynayn inay yihiin macni inayn ah loo daliishaday xadiidkii saxiixa ku yaalay ee rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalama ina rabbakum laysa biacwar rabbigiina acwar maaha soo ma aragti waxay ahluluqaa iyo ahlulcilmigu yidhaahdeen markay la yidhi laysa biacwar y sida imaamu shaaficiyi ay weliba u daliishadeen macnaheedu waa wey duu caynayn laba indhood buu leeyahay laakiin kayfkooda inagu ma garanayno sug sidaa rasuulku u sugay sala allahu aleyh wasalam sidaa ilaahay isugu sugay hee sug weeye waa tahay wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi xataa yasmaca kalaam allah bilowgeeda waynu soo maray wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah magangeli xataa yasmaca ay likay yasmaca si uu u dhegaysto kalaamalahi hadalka ilaahay si uu dhegaysto ha oo xataadu markaa waa tacliiliya weeye ama waa haa'iyaba haa'iyana waa la odhan karaa xataa yasmaca ilaah uu ka dhegaysanayo kalaamalahi hadalka ilaahay hadalka ilaahay ee la dhegaystaana waa qur-aanka kariimkaah marka ilaahay inuu hadlo qur-aankuna hadalka ilaahay uu yahay oo hadalka ilaahay uu ka mid yahay ba aayaddu ina tusaysa wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi wakallama allah ilaahay wuxuu la hadlay muuse nebi muuse takliiman la hadal buu la hadlay la hadal buu hee ayuu la hadlay aayaddanna waxaynu ku arkaynaa ficil ilaahay loo tiiriyey wakallama allahu ilaahay baa hadlay sidaynu hore usoo xusnayna ficilka ilaahay loo tiiriyo sifo waa laga qaataa soo maaha sife hee waa laga qaataa ama ficil maadi ha noqdo ama mudaaric ha noqdote waay ilaahay baa muuse la hadlay weliba intaa ilaahay jala wacalaa kuma joojino wuxuu raaciyey mafcuulu mulaqii ama caamilkii ama ficilkiibuu ilaahay sii adkeeyey takliiman la hadal buu la hadlay waxaana yidhaahdeen ahluluuquhu sida alfaraa uu yidhi ina alkalaama ida ukida bilmasdari irtafaca almajaasu wahabatat alxaqiiqa atanbiihaat saniya ayuu kusoo raraya faraa oo culimadii naxwa iyo luuqada ka mid ahaa wuxuu yidhi hadalka haddii masdarkiisa lagu taakiidiyo lagu adkeeyo majaaskiibaa meesha ka baxaya soo ma aragtid xaqiiqadii baana sugmaysa waan haddaan idhaahdo kharaja aalibu khuruujan haddaan idhaahdo uu baxay bixitaan ya yani toos buu baxay weey oo xaqiiq ahaan buu baxay waayahay abubakar annaxaas oo isaguna culimadii luuqada ka mid ahaana isaguna macnahaasoo kaleu tilmaamo wuxuu yihi naxwiyiintu waxay isku waafaqeen oy ku ijmaaceen masderka haddii aad adkayso masderka ficilka haddaad ku ta'kiidiso masderkiisa ya lam yakun majaazan inaanu majaaz noqonahay waxay naxwoolaydu ku ijmaaceen buu hi haddaad ficilka masderkiisa kusii ta'kiidiso inaanu majaaz noqonahay qurtubi baa tafsiirkiisa kaga soo raray markuu aayaddan marahayo si kastaba ha ahaatee ilaahay inuu hadlo oo hadal xaqiiqiya uu ku hadlo ayaa waxa weeyaan ay ahlu sunnuhu ayaa maaragta aayaddanna laga qaadanayaa waay wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi inamaa amruhu in kalaba maahee amarkiisu inamaa amruhu ay ma'muuruhu in kalaba ma ahee amarkiisu idaa araada waxa weeye idaa araada markuu doono shay-an shay an yaquula inuu ku idhaahdo lahu isaga kun ahaw oo fa yakuunu ay fa huwa isagu yakuunu uu ahaanayo ilaahay markuu doono shay-an idaa araada markuu doono shay-an ay khalqa shayin shay abuurkii markuu doono inuu shay jirsiiyuu abuuro wuxuunbuu odhanayaa kun fa yakuunu ay fa huwa yakuunu dabeetan uu ahaanayo soo ma aragtid marka ilaahay jala wacalaa inuu waxna abuuro awooddiisuna badan tahay hadlana ayaa laga qaadanaya soo ma aragtid oo kuntani waa hadalkii ilaahay jala wacala kun baanu wax ku abuuraa soo ma aragtid kun ayaanu wax ku abuuraa waxaa kaloo laga qaadanaya hadalka ilaahay iyo makhluuqiisu inay kala duwan yihiin oo hadalku waa kii uu wax ku abuurayo makhluuqna heh waa kii markaa la abuuraya weeye waa tahay isku soo duuduubo ikhwaani nusuustaasi waxay daliilu tahay sifaadkaa sheekhu uu sheegay inay ilaahay jala wacalaa u sugan tahay qaacidaana jirta muhiima oo odhanaysa itifaaqu lasmaai laa yaqtadii itifaaqa almusamayaati walxaqaa'iq itifaaqu lasmaa magacyadu inay iswaafaqdaa laa yaqtadii keensan maayo itifaaqa almusamayaati walxaqaa'iq waxyaabaha lagu magacaabiyo xaqaa'iqu inay iswaafaqsan yihiin ma keensanayo qaacidadaasi waa qaacido muhiima marka ilaahay weji loo sugay ilaahay cilmi loo sugay cizo loo sugay quwiyo awood loo sugay hadal loo sugay ya maqal iyo arag loo sugay sifaad kale oo badan loo sugay makhluuqina ay leeyihiin sifaad magacyadaaleh ay leeyihiin xagga magaca waa iskaga mid waa weji iyo weji soo maaha waa quwiyo quwo waa qudriyo qudro ya waa xayaatiyo xayaato waa basar iyo basar soo maha xagga magaca waa iskaga mid oo waa mutafaq xaggii magaca laakiin xaggii xaqiiqa ahaan ma isku mid ba ya maya isku mid maaha marka labada shay sideedaba inay isku magaca noqdaan oo xagga magaca iska waafaqaan xaqiiqada inay iska waafaqaan he ma keensanayso makhluuqa ayaynu ku aragnaa iska daa khaaliqa makhluuqaynu ku aragnaa laba shay oo isku magac ah oo haddana aan isku mid ahayn ma garata cagaha kaneecada iyo cagaha maroodigu ma isku midba ya maroodigu dhaguu leeyahay xayawaanka inaguna dhagaynu imaka leenay tusaale ahaan dhagihii iyo dhagu ma isku mid ba ya de ma isku mid maha isku waa dhagiyo dhago xagga magaca waa iskaga mid laakiin xagga xaqiiqada iyo kayfiyada ma isku mid ba maya maaha marka qaacidadaas waa muhiim wey sidaa awgeed baa xagga magaca hayskama waafaqsanaatay xagga xaqiiqaday ku kala duwantahay ifaduna kolba waa ciddii loo tiiriyo oo sifadii makhluuqa loo tiiriyaa dee laaiqatun bihi isagay u qalantaa ifada khaaliqa loo tiiriyaana laaiqatun bihi isaga ay he ayay u qalantaa wey ifadu ciddii markaa loo tiiriyo ayay u qalmaysaa oo ku sifaysan waxaa kaleynu baraarujinaynaa nimankaa shaacirada la idhaahdaa sifaadkan halkan sheekhuu ku soo arooriye badidooda way sugaan ya badidooda sifaadkan way sugayaan oo waxaa jira toddoba sifo ay isku waafaqsan yihiin ashaaciradu oo ay sugaan toddobadaa sifona waxaa lagu jamciyey bayd odhanaya xayun caliimun qaadirun waalkalaamu lahu iraadatun wakadaka asamcu waalbasaru xayun xayaatadii weeyi caliimun waa cilmigii soo laba maaha qaadirun waa qudradii saddex waalkalaamu lahu hadal lawuu leeyahy waa kalaamkii oo waa afar iraadatun iraadadiina way sugayaan waa shan wakadaka asamcu walbasaru kaa waxaa la mida samc iyo basarkii toddobadaasay sugayaan qaarkood baa waxa weeyaan sifatu lbaqaa oo kaliya ku dara qaarkood baa sifaat kale ku dara ashcariyadii markaa ama ashaacirada kuwoodii hore sifaatkan yadaynka iyo maaragtay wejiga iyo sifaatka qaar kale ay ku darayeen laakiin badidoodu markaa toddobadaa sifo ayay sugaan maaturiidiyaduna sifatu takwiin bay iyaguna ku daraan sifatu takwiin ayay ku daraan oo had iyo jeer maaturidiyada iyo ashaacirada madaahibtoodu baabka caqiidada ma kala foga way isku dhadhow yihiin xoogay masaa'il oo kooban bay ku kala duwan yihiin sababtuna waxay tahay labadooda sheekh abulxasan alashcari oo ay u nisbo sheeganayaan ashaaciradu iyo abuumansuur almaaturidiy oo maaturidiyadu u nisbo sheegtaan labadaa sheekh isku casri bay ahayn mayse kulmin hase ahaatee waxay wax ka wada qaateen isku sheekh bay ahaayeenoo maxamed ibnu saciid ibnu kulaab bay wax ka wada qaateen ibnu kulaab ayay wax ka wada qaateen sidaa awgeed baa madhabkoodu uu isku dhow yahay qolyaha shaaciradu sifaadka aynu sheegayna haba sugaane laakiin waxyaabo markaa sida ahlu sunnaha si toosa uma wada waafaqsana oo marka koowaad dee caqligay u deliishanayaanoo waxay leeyihin caqligaa tusay hadday nusuustan ku soo aroortay soo arooriyaanna lilictimaad u soo aroorin maayaane lilictidaad inay ku xoojiyaanuunbay usoo aroorinayaan sooma aragtaan ee inay cuskanayaan usoo aroorin maayaan marka marka koowaad waxa ay halkay ku sugayaan waa caqliga halka ahlu sunnuu sifaatkan iyo kuwa kaleba marka koowaadba nusuusta adilada he ay u cuskanayaan de ta kale sifaatkan qaar ka mida siday u sugayaanna ahlu sunna way kaga duwayin iraadadoo kale sida ahlu sunna u wada sugi maaya kalaamkaoo kale sidaynu arki doonno insha allah ama aynu soomo marrayba sidaan ahlu sunnaha u sugi maayana kalaam nafsaaniya ay sugayaan marka calaa kulli xaal markay intaa sugeen intii kalena diideen waa tanaaqud baa la odhanaya waxaa la leeyahy maxaad ku sugtay intan inta kalena aad ku diiday hadday idhaahdaan caqligaan ku sugay waxaa la leeyahy annaga caqligayagu inta kalena wuu sugay caqligayagu ya intan kale adigu aad diidayna wuu sugay ma caqliba caqli ka wanaagsan ma caqliga ma caqligaagaa kaayaga ka wanaagsan hadday idhaahdaan nusuusta ayaanu ku sugnay intanaanu sugnay dee nusuustu inta kalena way sugtay sooma aragta hadday idhaahdaan waxa weeye nusuusta kale waa la awilaya kuwa nusuustooda mooyaane kuwa kalena waa la awilayahay maxaad kaga jawaabaysaa ila muctasilaba waa kuwa macal kuwa kale kuwoodan qudhooda way awileene maxaad kaga jawaabaysaa dee waxaan kaga jawaabayaa sifaadkan aan anugu sugay waa sifaad ilaahay jala wacalaa u qalmo oo u gaarahoo waa weji iyo samac iyo basar iyo iraado kuwa makhluuqa aan la mid ahayne ilaahay jala wacalaa u qalma dee sifaadka kalena intaasoo kale uun ka dheh sooma aragtid markaa nimankaasi tanaaqud bay ku dhaceen madhabkii ahlu sunna ee sifaadka ilaahay wada sugayeyna may qaadan kii muctasiladee wada diidayeyna may qaadan meel dhaxay ku soo dhaceen sidaa awgeed ba ahlu sunnuhuna ay waxa weeye aada u radiyeen oo lagu caddeeyey baadilka muctasilada qudhooduna way radiyeen waxay dhaha waar ama tamthiil dee iyagu wixii sifaatka suga waxay u yaqaanaa mushabiha soo maaha waar ama mushabiha caadiya iska wada noqda ama annagana soo raaca yidhaahdeeno dee toos u wada diida sida iyada soo ma aragti marka waa tanaaqud aada iyo aada u weyn weeye tanaaqud aada iyo aada u weyn weeye nimankaasina maanta aada bay u badan yihiin sifaadka ilaahayna in la wada sugo ayaa lagu badbaadaya adduuniya aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiiyo wanaagahayna waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaana wa tacaala ha dhaafo xaqana ilaahay subxaana wa tacaala hayna fahansiiyo haynagu sugo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi